webiga booqashadadu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid maxaa layihahdaa diyaaradii uu madaxweynuhu ku t booqashadii uu madaxweynuhu ku tegay dhowaan dalka eritrea diaciyay kasoo jawaabayeen waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka soomaaliya iyo iyo eritrea waa gartay madaxweyne wuxuu marti qaaday intuu eritrea joogay madaxweynaha eritrea isaya safawarke marka booqashadani ma waxay hordhac u tahay mid madaxweynaha eritrea waa waa suuragal weli wafdiga waa soo dhaweynay haddana way nasanayaan hadalladii weli ma bilaamin marka markaas waxaanu ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan laakiinse waxaan ognahay booqashadu inay tahay sii hore madaxweynaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay danaynayaan xiriirka soomaaliya eritrea xoojintiisa imise maalmood bay soconaysaa maxay yihiin qodobada laga hadlayo
qodobada laga hadlaya waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa sidaan hadda ku sheegay iyo waxayna socon doontaa laba beri ay booqashadu tahay
waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tegay eritrea jabuuti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyey iyadoo ciidamadooda ay joogaan soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabataynta laga qaada eritrea iyadoo weli sida ay dowladda jabuuti sheegtay eritrea ay haysato dhul jabuuti askar jabuutina lagu laayay eritrea ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda jabuuti maxaa maxaa iska dhahdeen horta waa inaan qof kasta oo caddaataa inaan soomaaliya aysan midii dhabarka ka gelin karin jabuuti hadduu jiro dad nagu leh abaal waa waa dalka jabuuti iyo madaxdooda hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa jabuuti iyo madaxdooda madaxweyneheenana arrintaas wuu caddeeyey wuu ku celceliyey wasaaraheenana hadda dhowaan madaxweynaha jabuuti wuxuu kula kulmay sudan marka way xiriirka jabuuti iyo soomaaliya waa mid waa mid walaalnimo ah waa mid maaragtay maxaa la yihahdaa aan sina ku hadlaabi karin marka diblomaasiyad wuu ka wen yahay xiriirka soomaaliya iyo jabuuti ka dhexeeya
marka ma ka qanciseen jabuuti arrintii iyo waxay tabanayeen ha jabuuti walaalaanu nahay tabashadu waa waa imaan kartaa waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u caddayno fahan fahamku maaragtay aan aysan aada u caddayn laakiin jabuuti iyaguna way caddeeyeen inaguna waa ognahay inaan xiriirka annaga iyo jabuuti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan usan ku hallaabeyn sidaan kuu sheegay jabuuti waa walaalo dhaba walaalo kaloo aan jabuuti ahayn dhaliina nag
waay haddaan kusoo laabto eritrea dowladda soomaaliya eritrea maxaa dooneysaan kasokow xiriirka labada wadan halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in lasoo celiyo hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto wadanba wadan kale uu safaarad ka furto in xiriirka la wanaajiyo in cunaqabateynta laga qaada eritrea tallaabada xigta ee iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ha ahaato maxay tahay tallaabooyinka xiga hadde waa siday ku yimaadaan laakiin madaxweynehena wuxuu arkaa oo inuu wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid mid positive ah mid wanaagsan mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo oo oo meesha ka baxa waa hadaf afrika leedahay waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin oo madaxweyneheenu uu kamid yahay kuwa ugu horeeya intaas horseedaya waa kuwii isbedelada ka socda etoobiya waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya jabuuti iyo ee gaarayani marka soomaaliya iyada oo rabta inay arrintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay dooneysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal derisa naga dhexeeyey la baabiyo waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka deriska oo dhan oo ereetada ay kamid tahay iyaguna inay inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ay ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaafa ama colaadah oo udhexeeya dalalka deriska ah hadday noqoto jabuuti eritrea iyo hadday noqoto soomaaliya iyo eritrea iyo iyo wixii lamid ah marka xiriirkaa arrintaa hadda aad ka dhawaajisay jabuuti eritrea arrintaas madaxweynaha ama dowlad ahaan ma dhahdeen eritrea arrinta jabuuti inaan dhammaynaan rabnaa wixii idin dhex yaalla ha madaxweyneheenu boqoshadiisii jabuuti boqoshadiisii eritrea qeyb ka mid ah nus ka midi waxay ahayd sidii arrintaas eritrea iyo jabuuti loo dhamayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda eritrea arrinta jabuuti inay maaragtay maxaa la yihahdaa inay iyo khilaafka jabuuti iyo tabashada jabuuti inay inay noqoto arrin dhamaata